bsmi اllahi الرaxmn الraxim alxamdu lilahi rab اlcaalamin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi wعlى alih وaصxaabih aجmaciin ama bacdu fasl qala اlimaamu abu zakariya yaxya bnu sharfi الnawawiyu raximah اllahu tacaala fasl wla ytacalamu ila miman kamulat ahliyatه waxaan soo haynay kitaabkii attibyaan fi aadaabi xamalat اlqur'an lilimaam الnawowi raximah اllah waxaan kusoo dhex jirnay ardayga aadaabtiisa waxa uu yihi walaa yatacalamu ma ka baranayo ardaygu ilaa miman qof ayuu ka baranayaa xaggiisa un maahane kamulat ahliyatuhu ahliyadiisu ay dhammaystirnaatay oo ay kaamil noqotay yacnii qofka wax ka baranaya inuu yahay qof ahliye leh ahliya waxaa la yidhaha inuu u qalmo in wax laga barto oo waxyaabahaas in wax laga barto inuu u qalmo keenaysana inay u dhammaystirmeen wadaharat diyaanatuhu diintiisuna ay muuqatay oo ay daahirtay yacnii qof laba shay isku leh ahalna u ah in wax laga barto diin ahaanna diintiisu ay fiican tahay wa taxaqaqat macrifatuhu macrifadiisa iyo ogaalkiisu iyo aqoontiisuna ay yacnii xaqiiqowday washtaharat siyaanatuhu dhowrsoonaantiisuna ay caan baxday faqad qaala moxamed bnu siriin waxa uu yidhi wamaliku bnu anas iyo imaamu malik wagayruhumaa min asalaf iyo keyrkood oo a'imadii salafka ka mid ah waxay dhaheen hada alcilmu diinun cilmigani waa diin ee fanduruu fiiriya caman ta'khuduuna diinakum dadka aad ka qaadanaysaan diinkiina fiiriya oo waxaad fiirisaan diinkoodu sida uu yahay aqoontoodu sida ay tahay ka fiiriya bacdi aathaarna waxay leedahay dadka yacnii sunnada iyo xadiidka iyo lagu yaqaanana in xadiidkooda la qaada jiray dadka lagu yaqaano xumaanta iyo diin xumidana laga tegi jiray iyo bidcada ayb waxaa dhici karta qofku inuu yiraahdo qof walbaa hadda wuxuu sheeganaa in uu isagu fiican yahay oo isagu uu ahlu sunno yahay oo isagu uu yahay qof aqoon leh iyo ahliya see dadka loo kala saaraa marka alimaam abulmudafar asamcaani raximahu llah ayaa ka jawaabay arrintaas sida uu qoraayo alxuja fii bayaani almaxaja kitaabka la yihahdo uu ku qoray abulqaasim ataymi oo waxa uu yidhi dadku xirfadahooda ay sheeganayaan waxaa lagu ogaadaa aaladooda qalabka iyo aalaadka ay haystaan oo haddii qofku uu yidhaahdo waxaan ahay qof khayaad ah oo dhartolo ah xirfaddaas harqaankan aqaanaa qofka yidhaahdo waa in agtiisa lagu arkaa cirbad iyo dun iyo dhar in lagu arko waa agtiisa haddii intaa lagu arko waa loo rumayn karaa haddii uu yidhaahdo qofkii waxaan ahay cadaar qof barafuunka iyo gado oo sameeyo ee markii loo tago la arko biro iyo yani waxyaabahan wax lagu alxamo iyo alxan iyo haddii lagu arko waxaa la leeyahay xirfadaadu ma ahan cadaarnimo ee xirfadaadu waa wax kale qof kasta oo xirfad leh xirfaddaas aaladeeda ayaa agtiisa taallo cilmigana sidaasoo kale waayo xadiidka qofka sheeganayo ama sunnada nebiga waa inay agtiisa taallaa aaladii iyo qalabkaas oo aaladaas marka waxay noqonaysaa kutubtii xadiidka tafsiirka fiqhiga marka uu wax fahmayo a'imadii inuu u laabto a'imadii yacni salafka iyo kuwa cilmiga badnaa ee yacnii ummaddu ay isku waafaqsanayd fahamka inuu u celinayo iyaga kutubtooda inuu daba joogo waxyaabahaas marka lagu arko waxa uu sheega uu sheeganayo run ay noqon karaan laakiin haddii la arko qof sunno iyo xadiid sheeganayo laakiin aan xadiid akrinaynin akhrisanaynin ku dhaqmaynin oo camalkiisii camalka xadiidka uunan ahayn marka laga sheekeynayo ama xadiidka nebiga laga hadlayo aqoonteedba aan lahayn qofkaasi hadduu yiraahdo ahlulxadiidan ahay ma laga yeeli karo leanna qalabkii iyo aaladii ma taalla agtiisa saa darteed marka aharkan macnihiisu waxa uu yahay hada alcilmu diinun faاnduruu caman ta'khuduuna diinakum oo qofkaad diinka ka qaadanaysaan fiiriya cilmigaas ma leeyahay horta imaam malik sidaas u dhaha cilmigii inuu leeyahay eekhaflo iyo dhoohanaan cilmigu uu ka dhoohan yahay inaynan ku sugnayn aqoontii uu leeyahay sidqi iyo run iyo diin uu ku darsado ninkaasi markaa waa laga qaadana ayb maahan hada alcilmu diinun fanduruu caman ta'khuduuna diinakum koox koox ma aha oo qofku inuu yidhaahdo qofkii aan kooxdeyda ahayn diin lagama qaadan karo kanna inuu yidhahdo maya kii aan kooxdeyda ahayn diin lagama qaadan karo koox lama dabdin karo mana lasoo koobi karo laakiin dadka cilmigooda iyo aqoontooda la koobi karaa lana fahmi karaa ummaduna qofkii cilmi leh ama cilmi sheegayo iyo qofka aan cilmi sheegaynin way kala garan karaan iyo diin qofka leh wa calayhi an yandura mucallimahu bicayni alixtiraam wa calayhi waxaa korkiisa waajibka oo ardayga laga rabaa an yandura inuu eego mucallimahu mucallinkiisa bicayni alixtiraam il ixtiraam inuu ku fiiriyo ayaa laga rabaa wayactaqida uu ictiqaadiyo ardaygu kamaala ahliyatihi macalinkiisa inuu u qalmo ahliyo uu cilmigaa u leeyahay inuu ictiqaadiyo taas dhammaystirnaanteeda wa rujxaanahu iyo inuu ka raajaxsan yahay calaa dabaqatihi isaga dadka la siman dabaqadiisa loodkiisa yani leanna cilmiga markaasaa ka faa-iideysan kartaa haddii aad aaminsan tahay macalinkaagaba inuusan ahal u ahayn waxaana uu ku barayo cilmigii ma ka faa-iideysanaysid waa inaad ictiqaadsan tahay marka inuu ahal u yahay waxa uu ku barayo kow labo waa inaad haddana aaminsan tahay dadkan isaga la midkaa inuu kaaga fiican yahay oo ka dhow yahay isaga oo uu ka raajaxnimo badan yahay ayb haddii aada isleedahay waa laga raajaxsanyo kaasaa ka raajaxsan waxaa laga yaabaa isaga inaadan wax ka faa-iidin marka oo aada ku fiirinaysaba xoogaa yaraan iyo waxaas fa inahu aqrabu taas ayaa u dhowaanshiyo badan ila intifaacihi bihi inuu ku dheefsado oo uu ku intifaacsado wa kaana bacdu lmutaqadimiin culimadii hore qaarkood waxay ahaayeen idaa dahaba ilaa mucallimihi mucallinkiisa marka uu u tagaayo tasadaqa bishayin sadaqou sii bixin jiray wa qaala wuxuuna dhihi jiray allaahuma astur cayba mucallimii cannii ilaahu iga qari mucallinkayga mucallinkayga ceebtiisa ilaahu iga astur oo hay tusin walaa tudhib barakata cilmihi minii cilmigiisa barakadiisana ilaahu hayga tegsiinin aadaab iyadana aada u muhiimsan way leanna macallinkaaga haddaad il naqsi ku jira ku fiiriso waxba ka faa-iideysid laakiin haddaad ku fiiriso il kamaal iyo fiicnaan iyo ahliyo inuu leeyahay iyo adiga waa ka faa-iideysanay wa in kaana haddii uu doono naqsiba ha ku jireen laakiin adiga inaad naqsiga ka aaminsan tahay ma la rabo ayb waxaa kale kutusa a-imadii salafka sida aynan u raaraadi jirin culummada ceebahooda oo iska daaya ceeb ku sugan inuu arko ayuu ilaahay ka magangela iska daa wax kale midaan jirin marka qofka inuu raadiyo say noqone marka wuxuu leeyahay markuu sii socdo waxbau siiayay sii bixin jireen sadaqo markaasay dhihi jireen ilaahu macalinka ceebtiisa iga astur iga qari ayb haddii marka aada laakiin usoo fariisato inaadba raadiso ceebtaas waa madlab iyo yacnii maqsuud ka duwan midka ay salafku ku dhaqmi jireen ayb walaa tudhib barakata cilmihi minii cilmigii cilmigiisa barakadiisa ha iga tegsiinin ilaahu ayb oo qofka bani aadamka maqsuudka uu leeyahay iyo qasadka iyo iraadadiisu inuu wanaajiyo ayaa ku fiican cilmiga marka la baranayo oo haddii qasadkiisu uu xumeeyo cilmigii baraka iyo dheef laga heli maayo haddii ardaygu uu yiraahdo inta macallinka uu jiray ama inta uu wax akrinayay inuu qaladkaas raaraadiyo oo saqataadka iyo waxa ka dhacdhacaya inuu soo qabqabto haddii muddo dheer oo ururiyo oo waqti badan geliyo si uu nin kaloo sheekha ugu geeyo sheekhaasuna uu sheekhan soo radiyo meeqo dhibaa ku jirana waxaa ku jiro dhowr dhib cilmiga inaan lagu intifaacsanin qofkii inuu cuquuq uu ku noqdo qofkii wax ka baranayey waxaa ku jiro namiima isku dirdiraale inuu qofkii noqdo oo weliba dadkii muslixiinta ahaa uu qoorta isku geliyo ayaa ka imaanaysa marka ardaygiinuusan waxaas dabci ka dhiganin daayo ayb wa qaala arabiicu saaxibu shaaficiyi imaamu shaafici ardaygiisii arabiicu bnu sulaymaan almuraadi waxa uu yihi raximahum allahu tacaala ma jtara'tu maku dhiiranin an ashraba almaaa biyo inaan cabo washaaficiyu yanduru ilaya iyadoo shaafici ou ifiirinayo shaaficioo ifiirinaya inaan biyo cabo maku dhiiranin maku dhiiranin ma aanan ku dhiiranaynin heybatan lahu heybad aan ka heybaysanayo darteed heybadana dadka culummada waa laga heybaystaa dabcan oo imaamu shaafici isaga laftirkiisa maalig waa ka heybaysa jiray oo inuu warqadda la maqlaa markuu warqadda gedinayo waa ka cabsan jiray waa iska ilaalin jiray ibnu cabaas cumar bnu lkhadaab radia allahu canhum waa u ka heybaysan jiray isagana oo waa kii xadiidkii naagihii nabiga sal alla ly salam markii uu ka dhaartay iyo qisadii ku saabsanayd markuu warinayey ibnu cabaas wuxuu yihi laba sano ayay igu qaadatay inaan cumar su-aalo su-aashaas mar kastana waa ka xishoonayey waana ka heybaysanayay ayuu yidhi ilaa markii dambe ay ii suuro gashay inaan su-aashaas weydiiyo marka saxaabaduna waa iska heybaysan jireen dhexdooda cumar isaguna abubakar uu ka heybaysan jiray abubakar oo joogo waxba ma dhihi karin a-imaduna sidaasay ahaayeen marka qofku sida uu yeelo ayaa isagana ayaa lagula dhaqmaa oo la yeelaa ayb qaala warawaynaa can amiiri اlmu'miniina caliy bni abi aalibin radia allahu canhu qaal min xaqi lcaalimi caalimka xaqiisa uu leeyahay waxaa ka mida calayka korkaaga uu ku leeyahay an tusallima cala annaasi caamatan dadka inaad si guud u salaanto wa takhusahu aada ku gaar yeeshay salaanta duunahum dadka sokadooda bitaxiyati salaanta aada ugu khaas yeesho markaad dadka salaanto haddana isaga inaad gaar u salaanto xaqa uu leeyahay caalimka wa an tajlisa amaamahu hortiisa inaad soo fadhiisato walaa tushiiranna cindahu biyadika ha ishaarin oo ha tilmaamin ha farfiiqin gacantaada ha ugu farfiiqin adoo agtiisa joogo oo markaad rabto inaad tilmaanta sidaas ha dhihin camal walaa takmisanna bicaynika ishaada yacni ha ugu iljebinin oo iljebin iyo waxaas ha ku horsamaynin walaa taquulanna ha dhihin qaala fulaanun hebel wuxuu yidhi khilaafan liqowlihi warkiisa war khilaafsan markaas xalqadii baa la joogaa shiiqi baa wax akrinaa maalan adigii inaad tiraahdid marka markuu sheekhii sheego wax sharxo inaad intaa soo booda dhahdo laakiin qaala fulaanun kada sheekh hebelna sidaasuu lahay waa edab daro oo xalqadii dhexdeedii isaga qowlkiisa qowl khilaafsan inaad meeshii kula soo boodo adaab ma ahan ayb dadka qaar marka salafku sidaanay ahaayeen dadka qaarna waxay ka dhigtaan oo ay yidhaahdaan sheekha in lala doodo oo yacnii xalqada dhexdeeda lagu doodo waa wax fiican waay yidhaahdaan xaqaa meeshaas kusoo baxo oo xaqi baa lagu ogaadaa iyo meel heblaaya laga sameeyaa iyo bacdi alamaakin iyo meelaha qaarkood waddamada qaar intay waxaas kasoo bartaan ayaadan kala garanaynin arday iyoiyo sheekhiiba oo markaa dood iyo uunbaa xalqadii markaas ka soconayso ka jirayso marka taana lama ogolo waatana waa khilaafsan tahay aadaabtii a-imada salafka oo sheekhu marka uu wax sheego wax sheegayo inaad hortiisa qaala fulaan sheekh hebel sidaanuu yidhi ka dhahdo ma aha mana yeeli jirin a-imadu sidaas ayb walaa taquulanna hadhihin qaala fulaanun hebel wuxuu yidhi sidaa khilaafan liqowlihi qowlkiisa adigoo khilaafaya markaas ama qowlkiisa qowl khilaafsan walaa takhtaabanna cindahu agtiisa waxba ha ku xamanin axadan qofna xalqadii sheekha agtiisa inaadan qofna ku xamanin ayb oo majliskii barakadiisii iyo khayrkiisii baa yaraanayo haddaad dad ku xamato inaadan ku xamanin marka dadna walaa tusaarir fii majlisihi majliskiisa dhexdiisana ha u sinaysanin qof war oo xalqada keliya un dhegayso walaa ta'khud bithawbihi marada ha uga dhegin maradiisa ha qabsanin walaa tulixa calayhi ha ku celcelinin su-aalaha iyo idaa kasila haddii uu caajiso haddii caajis iyo daal aad ka dareento waxba ha ku celcelinin walaa tucrid ay laa tashbac ayb min tuuli suxbatihi walaa tucrid ha ka jeesanin ay laa tashbac ha ka dhergin min tuuli suxbatihi saaxiibtinimadiisa ama fadhigaas aada la fadhisood kula saaxiib tahay dheeraantiisana ha ka jeesanina oo ha ka dhergin mar walbaa xigmad iyo khayr iyo wanaaga ka helaysaa ha dhibsanin marka oo ha dhihin meeqa saacaan fadhinaa iyo waxyaabahaas ha dhihin ama ha dhihin inta sano ee aada la joogto yay kula dheeraanin faa-iidaa ku qabtaa qofka faa-iideysanayo adiga waaye wayanbagii waxaa habboon an yataadaba inuu ka aadaab dhigto bi hadihi alkhisaali qaybahan allatii arshada ilayha uu ku hanuuniyey dadka caliyun yani caliy bn abi aalib karama allahu wajhahu wa an yarudda haybata shaykhihi wa an yarudda inuu tan hadda aan soo sheegnay oo cali laga wariyey waa inuu ka aadaab dhigto wa an yarudda iyo inuu radiyo ou celiyo ardaygu hiibata shaykhihi sheekhiisa xantiisa haddii sheekhiisa meel lagu xamanayo inuu celiyo ka radiyo in qadira ama in qadara haddii uu awoodo fa in tacadara calayhi radduhaa inuu radiyo oo uu celiyo haddii uunan awoodeyn inuu cudurdaar uu leeyahay faaraqa dalika almajlisa meeshaas sheekhiisa lagu xamanayo waa inuu ka taga oo uu majliskiisaas faaruqo waxaanoo dhan marka waxa uu leeyahay waxa ay tahay waxaa la diidayaa ninkii aada diinka ka faa-iideysanaysa inuu kula yaraado haddii aada istikfaaf iyo fududaysi ku samaysana adigii waxba kama faaideyni kama faa-iideysid ayb sideedana dadka mu'miniinta iyaga waxaa laysfara haddii agtaada qof lagu xamanayo inaad ka celisid oo tiraa naga daa saan sax ma aha maxaa u malaynaya marka qof xaq kugu sii leh markaas waa min waajib aada min baabi owlaa usii ah ayb faslun fasalkaani wuxuu fasal yahay majliska cilmiga marka lasoo galo ardayga see u dhaqmaa wayadkhulu ardaygu waa soo gelayaa cala shaykhi sheekha usoo gelayaa kaamila alkhisaali isagoo xaaladihiisu ay dhammaystiran yihiin mutanadifan nadiifsan kamaa dakarnaa fi lmucallimi mucallimka saan ugu soo sheegnayba mutadahiran isagoo dahaaro qabo mustacmilan isiwaaka isagoo caday isticmaalay oo soo cadayday faariqa alqalbi qalbigiisu faaruq uu yahay min alumuuri ashaaqilati arrimaha shuqlinaya qalbigiisu uu faaruq ka yahay wa an laa yadkhula inuunan soo gelin bigayri isti'daanin idin la-aan idaa kaana shaykhu sheykhu hadduu ku sugan yahay fii makaanin meel yuxtaaju fiihi loogu baahan yahay ila isti'daanin idin qaadasho yacnii sheekhii hadduu gurigiisii joogo ama meel aan layska soo geli karin ilaa in la gargaraaco idin la qaata maahane sidaa marka ay tahay waa inaad isti'daan qaadato marka laakiin hadduu masaajid fadhiyo uma baahnid masaajidka waa caam idin iyo isti'daan ilooma baahno wa an yusallima cala alxaadiriina dadka joogo ee majliska fadhiyo waa inuu salaamo assalaamu calaykum waraxmatullah uu yidhaahdo idaa dakhala haddii uu soo galo wayakhusahu sheekhana uu gaarkiisa u salaamo wa an yusallima calayhi wa calayhim inuu isaga salaamo sheekha dadkana uu salaamo idan sarafa hadduu baxaayo kamaa jaa fi lxadiidi sida xadiidka nebiga ku timid sala allahu calayhi wasalam falaysat iluulaa axaqa min athaaniya salaanta koowaad ee soo gelidda kama xaqnimo badna midda dambe ee marka la baxaayo ayb walaa yatakhataa ma ka tallaabsanayo riqaaba annaasi dadka luqumahooda kama boodboodayo oo markuu meesha soo gala inuu dadka ka tatallaabsado ka boodboodo ma la rabo bal yejlisu waa fariisanayaa xaysu yantahii bihi lmajlisu fadhiga meesha uu ku dhammaado meesha ugu dambayso fadhiga uu ku dhammaado ayuu fariisanayaa ayb ilaa an ya-dana lahu shaykhu sheekha inuu u idmayo maahane fi taqadumi inuu soo hormaro haddii sheekhu uu yidhaahdo kaalay soo hormar oo ardaygan uu ka ogyahay yacnii wax uu kaga uu ka rabo ee uu yidhaah soo kaalayo hore soo soo fariiso waa soo fariisana markaas ow yaclama ama uu og yahay min xaalihim dadka xaalkooda iithaara dalika inay arrinkaas u doorayaan mathalan ninkan waa arday kabiir oo kale ah ama arday sareeyo dadka kalaaba marka waxay rabaan inuu soo dhowaado oo hore yimaado oo sheekhi agtiisa uu yimaado markaas waa bannaan tahay inuu soo dadka soo dhex maro walaa yuqiimu axadan qofna ma istaajinaayo min mowdicihi booskiisa ebelow iga kac aan fariiste maya taas ma dhahayo fa in aatharahu hayruhu haddii heyrkiis ou u dooro oo intuu fadhiga uga kaco uu yidhaha kaale adiga meeshaan fariiso lam yaqbal ma ka aqbalayo iqtidaa'an bibni cumar radia allaahu canhumaa isagoo ku dayanayo cabdullaahi bni cumar radia allaahu canhumaa ayb oo tirmidi iyo imaam axmed iyo xadiidkaas wariyeen oo wuxuu nabigu sal ll ly slam yihi laa yuqim axadukum akhaahu min majlisih uma yajlisa fiihi midkiin iyounan kicin iyounan kicinin walaalkiis fadhiga younan ka kicinin dabadeed isaga uu fadhiisto qaala saalimun mawla bni cumar marka saalim qaala saalimun waa cabdullahi bni cumare wiilkiisa qaala saalimun iyo yani wuxuu yihi fakana rajulu yaquumu libni cumara falaa yajlisu fiihi waxaa dhici jirtay ni qof inuu ibni cumar uga istaago meel ibni cumarna uunan fadhiisanin marka meesha laga keenay meeshaas way hadduu qof kaaga kaco xataa ma aqbalaysid ilaa an yakuuna fii taqadumihi maslaxatun ilaa inay ku jirto inuu soo hormaraa maslaxo lilxaadiriina dadka xaadiriintae joogo inay ugu jirta maahani aw amarahu shaykhu bidalika ama sheekhuba ou amro waa looga kacay maslaxaa ku jirta laakiin inuu meeshaa fariisto waa fariisan karaa waa looga kacay sheekhi baa yidhi war fariisan meeshaan waa fariisanaya walaa yajlisu ma fariisanayo wasda alxalqati xalqada dhexbartankeeda ilaa lidaruuratin daruura maahane ayb walaa yajlisu ma fariisanayo beyna saaxibayni laba saaxiib ah dhexdooda ma gelayo laba qofoo saaxiiba wax isla fiirsanaysoo kale dhaxda inuu usoo galo kala qaado maya sidaa ma yeelayo ilaa biidnihimaa iyaga fasaxooda maahna inay u idmaan fa in fasaxaa lahu haddii ay u waasiciyaan oy ka durkaan qacadda waa fadhiistaa wa damma nafsahu nafsadiisana waa ururiyaa oo xoogaa aad iskuguma ballaarinayo meesha intaasna waa aadaabta ku saabsan majliska faslun wayanbagii aydan waxaa habboon sidoo kale an yata'adaba inuu ka aadaab qaato maca rufqatihi dadka isaga saaxiibada la ah wa xaadiri majlisi shaykhi sheekha majliskiisa dadka joogo macooda markuu dadkaa la joogo inuu aadaab qaato fa ina dalika maxaa yeele kaagaasi ta'adubun waa aadaab qaadasha maca sheykhi uu ka aadaab qaadanayo wa siyaanatun iyo dhowrid limajlisihi uu dhowrayo yani majliska dadka kula joogay wax kula akhrisanaya inaad ka aadaab qaadato oo aada yacni aadaab iyo kula dhaqanto ayaa la rabaa ayb leanna haddii aada majliskaas aadaab iyo waxyaabaha aada kula dhaqanta iyo sidaas waxay ka dhigan tahay adoo sheekhii ka aadaab qaadanayo kale leanna majliskiisii baad ilaalinaysaa ayb wayaqcudu waa fadhiisanayaa bayna yaday shaykhi sheekha hortiisa qicdat almutacalimiin dadka wax baranaya fadhigoodoo kale yani markaad sheekh hor fadhiiso arday oo kale u fadhiisanaya maahan sidii sheekh oo kale ina u fadhiisato arday ahaanaad ayaa u fadhiisanaysaa laa qicdata almucallimiin mucallim hab fadhigiisa maya walaa yarfacu sawtahu codkiisa kor u qaadi maayo rafcan kor u qaadid baliiqan xeel dheer min geyri xaajatin baahila-aan walaa yadxaka wa allaa yadxaka waa inuunan qoslin walaa yukhira alkalaama warka uunan badinin min geyri xaajatin xaaja la-aan walaa yacbatha biyadihi gacantiisa uusan ku ciyaarin walaa gayriha ama gacanta keyrkeed ounan ku ciyaarin khushuuc u fadhiyo walaa yaltafita yamiina walaa shimaalan yani si tawaaduca u ufadhiyaan ujeedaa walaa yaltafita yamiinan wa anlaa yaltafita inuunan milicsanin baa haboon yamiinan midig walaa shimaalan bidix min gayri xaajatin xaaja la-aan bal yakuunu wuxuu ahaanayaa mutawajihan mid u jeedo lishaykhi sheekha ujeedo hortiisa musgiyan ilaa kalaamihi warkiisa u dheg raaricinayo ayb kanna wuxuu ahaa fasalkanna sida uu majliska uga aadaab qaadanayo faslun wa mima yataakadu alictinaau bihi waxyaabaha aad u adag oo aad u adkaanayo in aad layskugu mashquuliyo laysku kalifo waxaa ka mid a anlaa yaqra'a cala shaykhi sheekha korkiisa inuunan ku aqrinin fii xaali shuqli qalbi shaykhi waqtiga uu sheekhu qalbigiisu mashquulsan yahay xoogaa haddii sheekhu mashquul uu yahay oo qalbigiisa xoogaa uu kala tagtagsan yahay markaas waxbaha ku aqrinin leanna qalbigiiba xaadir ma aha wa malalihi marka uu daalo uu noogan yahayna maya wastiifaazihi marka uu degdegsan yahay isagiibaa maalan hallug ku taagan wuxuu diyaar u yahay inuu markiiba boodo uu tago u cararo ayuu rabaa oo waa degdeg baa ku jiro markaas waxbaha ku aqrinin leanna waxaa laga yaabaa wixii aad ka rabtay inaadan ka wada helin wa qamihi marka uu murugaysan yahay wa faraxihi markuu aad u faraxsan yahay martigaasoo dhan maya wa juucihi marka uu baahan yahay wa catashihi marka uu ooman yahay wa nucaasihi marka uu gamacsan yahay wa qalaqihi marka uu walbahaarsan yahay wanaxwi dalika iyo wixii la mida mimaa yashuqu calayhi waxaa dhibaya isaga ow yamnacuhu ama ka celinayo min kamaali xuduuri lqalbi qalbiga inuu soo xaadiriyo ama uu yacni xaadirsanaado dhammaystirnaanteeda wanashaadi firfircoonida waxa uu diidayo xaalaadkaas oo dhan waxba ku aqrin maayo wa an yaktanima waxaa haboon inuu ka faa-iideysto awqaata nashaadi shaykhi waqtiga sheekhu ou leeyahay firfircoonida ay ku jirto marka uu kuu firfircoon yahay ha iska dayicin ka faa-iideyso ayb markii ay wax si ka yihiin bani aadamka wejigiisa laga aqri karaa markaas iskaga tag waxbaha ku aqrina waxaa la mida qaadiga isagana oo qaadiga laftirkiisu waa inuunan wax xukumin waqtiyadan oo kale leanna dihnigiisii qalbigiisi aada uma joogo xadiidana kusoo arooray laa yaqdiyanna axadun wahuwa qadbaan midna yaanu wax xukumin ama qaadiga uusan waxba xukumin isagoo caraysan intan kalena caradaa laga qiyaas qaatay looga qiyaastay wa min aadaabihi ardayga aadaabta laga rabaa waxaa ka mid a an yaxtamila inuu u dulqaato jafwata shaykh sheeqa qallafsanaantiisa wa suu'a khuluqihi iyo dabci xumadiisa sheekhii waa bani aadan hadduu dabci xun yahay ama qallafsan yahay inuu u dulqaato ayb ila isagaa arday ah wa anlaa yasudahu daalika kaagaas inuunan ka celinin can mulaasamatihi inuu laasimo sheekhii waictiqaadi kamaalihi iyo inuu ictiqaadsan yahay sheekhan inuu kaamil yahay inuu u qalmo yani faa-iideyn ayb marka waa allaa yasudahudaas yani waxuu ujeedaa mararka qaar dabciga sheekhu hadduu qallafsan yahay waxaa ka dhalan karo inuu ardaygu is yiraa war ninkan dabciga dabcigiisu qallafsan yahay waxbaha ka aqrisanin ma la raba taas marka isaga ha dabci qallafsanaado adiga dulqaadaa lagaa rabaa isagoo sidaas u qallafsanna ka aqrisa wax ayb markaa dabci qallafsanaantaasna yaynan kuu keenin inaad aaminto naqsi inaad ka aaminto inay keento lama rabo wayataawala wa an yataawala inuu u habsan inuu ugu fasiro oo uu ku xambaaro liafcaalihi ficilada uu samaynayo iyo aqwaalihi iyo wararkiisa allatii wararka oo daahiruhaa sida ka muuqataa yacnii daahirkeedu alfasaadu uu yahay ta'wiilaatin inuu ku ta'wiiliyo macaani saxiixatan oo saxiix ah yacnii sheekhii hadal baa ka soo fulay ficil baa ka yimid u eg ama daahirkiisu uu yahay wax qaldan adigii marka waxaa lagaa rabaa inaad macno fiican ugu ugu xambaarto oo aa ugu fasirto oo aad tiraahdid sidan inuu ka wadaa dhici karto waxaa laga yaabaa inuu sidan u jeedo oo aad cudurdaar siiso waa wixii qowl ama ficil daahirkiisu fasaad uu yahay oo sida daahirka ka muuqataa waa qalad ama fasaad baa ka muuqanayo ta'wiilaad saxeixa ayaa la rabaa culimmadana waa sameeyaan dhammaantood sidaas oo weliba alimaamu dahabi baa aada ugu badan sir aclaami nubalaaga iyo intou keena dad hadallo ay yiraahdeen oo daahirka u eg hadallo xun oo uu macno fiican ku fasirayo ayb marka in culimmadii laga bartaa muhiima taas alimaamu nawowi baa ka mida walacalahu yuriidu kada ayuu leeyahay waxaa laga yaabaa inuu sidaas ka wado saa inuu ka wado ayaa laga yaabaa maahan adiga inaad xaq qarinaysa maaha laakiin waa min baabi alixtiraam oo weliba fii maxallihi ah ayb haddii uunan ta'wiil aqbalayninna inaad ogaato waxaas inay qalad yihiin bes wixii kale oo uu kuu sheegayo inaadan uga tegin leanna ma la soo helaayo qof kulligii sax wada sheegayo oo aan marnaba qaldamaynin ma jiro haddaad raadisana ma helaysid ayb qaladkaas ka dhacayo mararka qaar wuxuu noqon karaa qalad caqadi ah xataa xataa qaladka caqadiga ah ee imaam weyn ka dhaco waa in ama maxmal saxiixa lagu fasiro lagu xambaaro ama cudurdaar loo sameeyo ama dembi dhaaf ilaahay loo weydiiyo bes laakiin aan la dhihin waxba lagama baranayo maxaa yeelay qaladkaas u galay haddii baabkaas la furo aimo badan ayaan waxba laga baranaynin ayb oo dadkii marka yacni qofka haddii imaamadiisu iyo diinkiisu ay daahirtay oo wanaag ummaddu ay ku taqaano waa in wanaaggiisaas lagu xambaaro qaladaadkiisana laga beri noqdo laakiin aan lagu jaraaxaynin oo aan lagu jarxinin ayb dad waxaa jiri jiray aan awal ceeb badan aan lahaa jirin laakiin marka ay tatabuc ku sameeyeen dadka cawraadkiisa iyaga cawraadkoodii markaas bannaanka ay soo baxeen waa inuu iska ilaaliya marka qofka saas xadiidkii tirmidina saas uu ahaa yaa macshara man aamana bilisaanihi walam yadkhul iliimaanu fii qalbihi laa tatabacuu cawraati innaas dadka cawraadkooda iyo ceebahooda ha raacraacinina fainahu man tatabaca cawrata akhiihi qofkii walaalkii cawradiisa raacraaco tatabaca allaahu cawratahu alla wuxuu raacraacaa ceebihiisa waman tatabaca allaahu cawratahu qofku alla cawradiisa raacraacana yufdixhu ilaahay waa fadeexayna walow fii jawfi beytihi isagoo gurigiisa fadhiyo isagoo gurigiisii ku jiro ayuu ilaahay fadeexaynayaa oo ceebeynayaa dad badan oo ceebo badnaana waxaa jiray oo ceebahooda ilaahay u asturay markii ay ka aynan raacraacin dadka ceebahooda marka hadda kuma sii jiraan qof caalima ceebtiis inaad raacraacdo waa kasii dhib badan tahayba leanna markaad ceebtiisa raacdo waxaa ka dhalanaya inaan laga faa-iideysanin isaga haddii aan laga faa-iideysaninna dadkii jahli baa ku dhacayo jahligaana adaa sabab u noqday marka waa min talbiisaati ibliis ayay ka mid tahay taas marka diin in laga dhigo oo waxaasi diin alle loogu dhawaado loo arkana ma aha ayb fmaa yacjazu can dalika wuxuu yihi famaa yacjazu ka caajizi maayo can dalika kaagaas aan sheegnay oo dadka hadallada sheekhaagu uu sheegayo daahirkooda fasaad ka muuqda in loo ta'wiiliyo oo macaani saxa loogu xambaaro ka caajizi maayo ilaa qaliilu tawfiiq nin tawfiiqdiisu yar tahay maahani aw cadiimuhu ama nin tawfiiqda waayey unbaa ka caajizo yacni waa qof aan barako lahayn oo aan tawfiiq lahayn ama tawfiiqdiisu yar tahay unbaa arrintaasi qalbigiisu ay ka maqnaatahay oo ka caajiso ilaa ninkii alla uu tawfiiq siiyey meel fiicanuu culummada ugu xambaarayaa wararkooda wa idaa jafaahu shaykhu sheykhu hadduu ku qallafsanaado uu gooyo ardayga ibtada'a huwa ardayga isagaa bilaaba ayaa bilaabayo bilictidaari inuu cudur daarto ila sheykhi ou cudur daarto haddii sheekh uu ku gooyo ardaygu isaga inuu baxo u cudur daarto wa uu yidhaahda anaa qaladka iskale raalla ahaw sidaas inuu yidhaahdo wa adhara wuxuuna muujinayaa ana adanba lahu dembigu inuu isaga leeyahay waalcataba calayhi eedana inay korkiisa tahay oo adiga waxba malihida anaa ceeb iyo eed leh ayuu dhahayaa fadalika kaagaasi anfacu lahu fi laakhirati waddunyaa sidaasaa u nafci badan aakhiro iyo adduunyaba oo adduunyadii wuxuu helaa qof akhyaara suxbadiisa aakhiradiina de ninkii cudur daartay oo cafis raadiyey waalcaafiina can innaas waa dadka mutaqiinta sifaadkooda wa anqaa iyada ayaa nadiifnimo badan liqalbi shaykhihi lahu sheekhiisa qalbigiisa u nadiifnimo badan waxaa laga yaabaa isaga laftirkiisa inuu isgartaba sheekhi oo uu is yiraahdo war ardaygii baaba kaa roonaaday adiga adaaba xoogaa oo markaas ay sidaas laftirkiisa wanaag u noqoto ayb waqad qaaluu waxay yidhaahdeen man lam yasbir qofkan ku sabrin calaa dulli tacallumi waxbarashada dulligeeda qofka aan ku sabrin baqiya cumruhu cumrigiisu wuxuu baaqi ku noqonayaa baqiya cumurahu inta uu jiro wuxuu baaqi ku noqonayaa fii cimaayati aljahaalati jahliga mugdigiisa ani qofkan ku sabrin tacliintu qofku markuu baranayo arday waaye cidi ma taqaano weli wax ma baran in sheekhaas jafwada uga imaanayso iyo waxyaabaha dhibaat yacni waxyaabahaasoo kale dulligaas qofka aan u dulqaadanin inta uu cumrigiisu jiro asna jaahilnimu baaqi ku ahaanay leanna waxba ma baranayo waman sabara calayhi qofkii ku sabro oo u sabro aala amruhu arrinkiisu wuxuu ku dambaynayaa oo u dhammaanayaa oo u ahaanayaa ilaa cizi alaakhirati waddunyaa cizi aakhira iyo adduun wa minhu kan waxaa ku yimid alaharu almashhuuru can ibni cabaasin radia allahu canhuma aharka ibnu cabaas laga wariyey ee mashhuurka ah dalaltu taaliban facazaztu matluuban dalaltu waan isdulleeyey waan yacni dulloobay oo waa yacni qof waxaan noqday yacni hooseeyo daaliban anoo wax dalbaayo facazaztu waan cisoobay matluuban anoo la idalbaayo yacni markii horen ardayga ahaa tacliinta dhibkeeda iyo dulligeedan ku sabray markii dambe aniga waxa la iga soo raadiyey in wax layga barto ay noqotayna waa cisoobayuu leeyahay marka ahar aada waxa waa weyn xikmad badan ay ku jirto ayb faslun fasalkaani marka cilmiga ku dadaalkiisa iyuu ka hadlayaa wa min aadaabihi ardayga aadaabtiisa waxaa ka mid a almuta-akidati ee adag an yakuuna inuu ahaado xariisan cala atacallumi waxbarashada mid aada ugu dadaalayo muwaadiban calayhi daa'imayo fii jamiici alawqaati waqtiyaalka oo dhan allatii waqtiyaalka oo yatamakanu minhu fiiha ay u suurtoobayso waqti kastoo tacliina ay kuu suurtoobayso inaad ku dadaashid ku daa'im noqotid ayay tahay aadaabtu walaa yaqnaca wa allaa yaqnaca inuusan ku qancin bilqaliili wax yar maca tamakunihi iyadoo isagoo makansan karo min alkathiiri wax badan adoo soddon aayadood ama laba beg qur-aana xifdin karo inaad beg nuskiis aada ku qanacdo ma aha waxay aada awood u leedahay waa inaad qabsataa markaas walaa yuxamila nafsahu wa allaa yuxamila nafsahu nafsadiisa inuusan ku qaadin maa laa yudiiqu waxuunan awoodeynin laba shay kaa celinaa marka waxaadan awoodeyninna ha isku kallifin wax aa awoodeysana ha ka gaabinin waa dadka marka ahlu jiddiga ah oo dadaalka u saaxiibkaa dhaqankoodu saas ayb makhaafatan min almalali cabsi laga cabsanayo daal dartiis iyo wadayaaci maa xasala iyo wixii uu xasiliyey inay ka dayacmaan adaad wax kaa badan isku qaaddo wixii hore aada usoo xafidayna waa kaa dhumayaan waa kaa dayacmayaan waana daalaysaa waa iska dhaafaysaa marka dambe wahada yakhtalifu biikhtilaafi annaasi waalaxwaal arrimahanna dadku xaaladahooda iyo dadka kala duwanaanshadoodu ayay ku kala duwan tahay arday waxaa laga yaabaa maanta qaadan karo saddex beg oo qur-aan ah iyo mid hal beg qaadan karo dadku marka hal xaalad lagama soo qaadi karo nin walbaa wixii uu qaadi karo ha barto waida jaa ilaa majlisi shaykhi sheekha majliskiisa haddii uu yimaado falam yajidhu sheekhii uunan helin intadarahu waa sugayaa walaasama baabahu albaabkiisa ayuuna iska laasimayayo fadhinayaa walaa yufawitu ma tegsiinayo wadiifatahu shaqadiisii shaqadiisi waxay ahayd inuu wax barto xisadaasi inuu darsigaas qaatay ahayd sheekhi ma joogo iska dhaqaaq ma aha ha sugo iyounan tagsiinin wadiifada maalintaas uu lahaa marka dad xisaabtamayay ahaayeen culimmadii hore waxaa laga yaabaa anaga darsigu haddii shiiku uu soo daaho ama uunan jirinba dadku inay kala yaacayaan hal mar sidii xoolo libaax galay oo kale inay u kala ordayaan darsigii yacni fasax waaye iyo ama yacni kelmadan laftirkeeda fasaxa ah waxay tahayba wax laga nasanayo kale dersiga laga dhigay dersiga wax laga nasanayo inuu ahaada maaha isa in lagu nastaaba fiican ayb laakiin qof walbaad sida uu u arko waayo iyo daaciga qalbiga uga jiro inta uu la egyahay ninbaa himadiisu ay aada u sareysaa daaciga qalbiga uga jiro cilmiga ugu yeerayo uu xoog badan yahay ninkaasi maanta dhan waa fadhina waa ku faraxsan yahay cilmigaas uu xambaarayo u qaadanayo ninna soddon daqiiqa ma fadhi karo ayb ilaa an yakhaafa inuu ka cabsanayo maahane karaahata shaykhi lidalika arrinkaa oo inuu albaabkiisa sheekha fadhiyo inuu sheekhu nacaayo inuu ka baqayo maahane markaas waa iska tegaysaa bian yaclama waaba inuu ogaado min xaalihi sheekha min xaalihi yacni sheekha xaalkiisa uu ka ogaado aliqraa'a fii waqtin aqrin fii waqtin ou aqriyo bicaynihi gaar ah yani haddaad ogsoontahay sheekhii maalan ma soo bixin laakiin waxaad ogtahay waqti gaar ah buu rabaa sheekhu inuu wax aqriyo markaas waa iska tegaysaa waqtigaas imowma ayaad imaanaysaa wa annahu laa yuqri'u inuunan aqrinaynin fii gayrihi waqtigaas keyrkiis waidaa wajada shaykhu sheekhu haddii uu arko ardaygu naa'iman isagoo hurdo waxaa timid sheekhiyo hurdo ow mushtaqilan bimuhimin ama isagoo arin muhim ah ku mashquulsan lam yasta'din calayhi ma gargaraacayo ma isti'daan dalbayo bal yasbiru waa sabrayaa ila istiiqaadihi wa faraaqihi inta uu kasoo tooso ama uu kasoo faaruq noqdo ayuu sugayaa ow yansarifu ama waa iska tegayaaba wasabru owlaa inuu iska sugaana habboonuu yidhi meesha iska taagnaado kamaa kaana ibnu cabaasin radia allaahu canhuma wagayruhu yafcaluun sidii ibnu cabaas iyo keyrkiisba ay samayn jireen ibnu cabaas hadduu arko sheekha oo wax ka rabo inuu ka qaato oo hurdaayo albaabkuu isagana iska fariisan jiray ilaa uu kasoo baxo marka midaasuu fadilayaa wayanbagii waxaa habboon an yaahuda nafsahu nafsadiisa inuu ku qaado bilijtihaadi dadaal fi taxsiili xasilin fii waqti alfaraaqi waannashaad waqtiga uu firaaqada yahay ou firfircoon yahay inuu aada ugu dadaalo inuu xasilsado wa quwati albadan waqtiga jirkiisa uu xoogan yahay wa nabaahati alkhaair khaairkiisa iyo dihnigiisa marka uu baraarugsan yahay wa qilati shaakilaati waqtiyada waxa ku shuqlinayo ay yar yihiin oo ayna ka faa'iidaysato qabla cawaaridi albataalati yacni baagamuudanimada waxyaabaha ay la soo gudboonaanayso intaan la gaarin ka hor yacni intaadan noqonin bataalo iyo malaayacni qof meel u fadhiya intaadan gaarin hadda inta aad karti badan tahay la imaw wa irtifaaci almansilati iyo inta aynan kor noqonin mansiladaada adiga hadday darajadaadu kor noqoto waxma baranaysa marka intaa darajadaadu aynan kor gaarin wax sii baro si hadhow marka ay darajadaadu kor noqoto adoo wax bartay ay u kor noqoto faqad qaala amiiru lmu'miniin cumar bnu lkhadaab radia allaahu canhu waxa uu yidhi tafaqahuu qabla an tusawaduu tafaqahuu waxbarta oo diinta fahma qabla an tusawaduu inta aan sayidyaalla idinka dhigin inta aan sayidyaalla idinka yeelin bukhaari baa warinayo kitaab ulcilmi tacliiq ahaan usoo saaray macnaahu aharka macnihiisu waxa uu yahay ijtahiduu dadaala fii kamaali ahliyatikum yacni waxaad ku dadaashaan inta ahliyadiinu ay dhammaystiran tahay dhexdeeda dadaala wa antum atbaacun idinkoo weli ah dad atbaac ah oo raacsanayaal ahoo dadka raac kuwa la raacsan yahay aadan noqonin oo idinku aada dad raacsan tihiin qabla an tasiiruu intaydnan ahaanin saadatan madax sayidyaal oo idinka la idin raacsan yahay fa inakum idinku idaa sirtum haddaad ahaataan saadatan sayidyaal matbuuciina oo la raacsan yahay imtanactum min atacallumi waa ka haraysaan inaad wax barataan markaas sabab liirtifaaci mansilatikum darajadiina kor noqoshadeeda wa kahrati shuglikum mashquulnimadiina badnaanteeda dayb marka macno weynaa ku jiro haddii adiga aada noqoto qof weyn oo meel madax ka ah ama xaas iyo caruur leh leanna ninku hadduu xaas iyo caruur yeesho waa madax culamada qaar saasay ku fasireen tafaqahuu qabla an tusawaduu waxay tahay inta aydnan guursanin waxbarta haddaad guursato sayid baad noqonaysaa oo xaaskaagii ilmahaagii baad sayid u tahay waa mashquulaysaa haddii aada madax noqotona kaalay soo fariiso ma lagugu karaayo madaxtinimada marka waa laba nooc midaan maadiga ah dhib bayba wadataaba iyada xagga dhig madaxtinimo kaleo waxaa jirto diini ah adigoon gaarin ama ahal u noqonin haddii aada madaxtinimo diineed hesho ama noqo yacni sheekh dariiqo ama sheekh xarako haddii aada noqotood gaarto macnahaas inaa wax barataa waa adkaanaysaa leanna adaaba lagu raacsanyao lagaa daba ordayaa adigii marka see dad uga faa-iideysanaya ma ka faa-iideysanayo qofka marka inta aydnan sayidyaal noqonin wax iska barta walba idinka oo wax bartay sayid noqda markaas adii idinkaoo waxbartay laydin raacsan yaha laa basa ayb wa hada macnaa qowli limaami shaaficiyi radia allahu canhu weeyaan kan waa imaamu shaafici qowlkiisii macnihiisii waaye tafaqah waxbaro qabla an tar'asa inta aadan madax noqonin fa idaa ra'asta haddii aada madax noqoto falaa sabiila ila tafaquhi inaad arday noqoto diin fahamtood wax barataa jidkeed ma leh oo waa kaa dhammaatay waa arrintaa iyadan marka intaan taas la gaarin waxaa ku dadaashaa inaad wax sii barato iyadana waa aadaab kaloo muhiima intaad dhallinyar tahay inta aada yar tahay inta mas-uul lagaa yahay wixii aadan baranin hadhow ma xasilin kartid arrintaas marka dadka yaryar ee dhallinyarada ah ee ayagu hadda weli waalidkood mas-uul ay ka yihiin fursad weyna haysataan hadda waxaa laga yaabaa inaydnan dareensanayn laakiin hadhow aad dareemi doontaan xataa qofkii yaraantiisii wax soo bartay waa shallaynayaa markuu mashquulo wuxuu is leeyahay war sidaan aad hadda wax u og tahay haddaa u ogaa lahayd wax badan ayaad sii baran lahayd kii waqtigiisa dayacayna ka daran hada aakhiruhu wabillahi towfiiq wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed